حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي حدثنا بشر بن بكر حدثنا ابن جابر حدثني ابو عبد السلام عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكله الى قصعتها فقال قائل ومن قله نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابه منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهيه الموت
المسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صدق من بلاد المسلمين تسربوا يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صدق من بلاد المسلمين تسربوا دسوا لكم أفكارهم دسوا لكم أفكارهم فيها الفسوق المرعبون يدعونكم أن تفجروا وتقارفوا وتحوبوا كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجاربوا كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجانبوا حتى إذا جانبتم دين الحنيفة أجنبوا وأخذتم بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan meel weliba ood joogtaan ku soo dhowaada xalqada saddexaad ee barnaamijka muslimiinta iyo mowqifka uga aadan cowlamada kaas oo ah barnaamij toddobaadla ah oo aan ku fallaanqayno duulaanka fikriga ah ee reer galbeedku ku qabsaday caalamka islaamka kuna kala qoqobay midnimadii muslimiinta iyo asbaabaha gaalada u suurageliya haymanada ay maanta kula wareegeen dhulalka muslimiinta iyo waxaa maanta la gudboon bulshada muslimka ah si ay uga soo kabsadaan aafooyinka duulaannada militari midka dhaqaale iyo midka fikri ay la timid cowlamada dunida barnaamijka waxaa halkan aalaba idinkaga soo gudbiya anigoo mucaad ah waxaa igala qaybgeli doona qaar ka mid ah aqoon-yahanka iyo culummada soomaaliyeed mar kale ku soo dhowaada barnaamijka
حتى إذا جانبتم دين الحنيفة أجنبوا وأخذتم بمبادئ تخزيكم وتعيب جروكم برقابكم مثل النعاج وغشلبوا مثل النعاج وغشلبوا فإذا انتهت أخلاقكم قاروكم وتغلبوا xalqadii hore waxaynu soo tilmaamnay tusaalooyin muuqda oo wax lagu fahmi karo oo muujinaya cowlamada taasoo na dareensiisa inaysan jirin weji rasmi ah ama taxriif gaar ah oo ay leedahay cowlamada balse natiijadeeda iyo hadafkeedu uu yahay hal mid oo ah in caalamka loo gacan geliyo gaalada reer galbeedka sida muuqanaysa cowlamada waxay saameynaysaa dhaqaalaha siyaasadda diinta fakarka akhlaaqda aqoonta iyo xitaa dhaqannada bulshooyinka sidaasi darteed hormuudka waxa loo yaqaan cowlamada oo ah reer galbeedka kana tarjumaya yahuudda waxay isku howlaan in dhammaan jawaanibtaas ay ku yeeshaan saameyn muuqata haddii aynu xitaa ka soo qaadno in cowlamada ay xoogga saarayso la wareegitaanka dhaqaalaha adduunka oo keliya waxaan suuragal ahayn in arrinkaas uu xaqiiqoobo iyagoo aan saameyn ku yeelan diinta iyo dhaqanka bulshada ay doonayaan inay hantidooda la wareegaan bulsho leh diin iyo dhaqan ay dhowrato way adag tahay in si fudud lagula wareego dhaqaalahooda iyo ilaha khayraadkooda haddii ay dhacdo in lasoo hunguriyeeyana waxayba ka xigtaa inay dagaalanto oo ay difaacato jiritaankeeda xitaa haddii la qabsado ama mar laga adkaado aamin lagama ahan bulshada noocaas ah inay goordamba soo rogaal celiso una hanqaltaagto xorriyadda ama madax bannaanida waana taa sababaha keenay in duulaannada maanta reer galbeedku ku soo qaaday caalamka islaamka ay barbar socdaan warbaahinno abaabulan oo buunbuuninaya barnaamijyo iyo mashaariic beegsanaya siyaasadda diinta fakarka akhlaaqda aqoonta iyo dhaqannada bulshada lagu soo duulay sidoo kalena marin habaabinaya duulaanadooda sida uu inoo sharaxayo al-ustaad abu maxamed wasaa-isha ama waxyaabaha lagu wada xiriiro ama ha noqoto iclaamka mar'iga ah oo layska arko midka masmuuca oo layska maqlo midka maktuubka oo la qoro oo la akhriyo ee waxa loo yaqaano wasaa'il ijtibaasul ijtimaaci iyo waxyaalahan hadda lagu wada xiriiro oo caalam ku baahay marka cumuuman dhammaan waxa weeye kuwaas waa adawaadka iclaamka marka iclaamka guud ahaan de waa silaax duuxadayn waa hub laba af leh saameyn weyn ku leh dadka nebiga sala lla ly salam waxaa ka sugnaatay inna min albayaani la sixra yacni aftahnimada iyo bayaanku waa nooc oo ka mid ah sixirka marka iclaamku waa aadadaas khatarta ah haddaan soo qaadno al-iclaamu algarbi wa ta'hiiruhu cala almujtamacaat alislaamiya ee warbaahinta reer galbeedka bijamiici anwaaciha iyo saameynta ay ku leedahay muslimiinta caalamka waxaan ognahay in warbaahinta reer galbeedku inay saameyn weyn ku leedahay caalamka gaar ahaan dholalka muslimiinta warbaahintaas waxay isku dayeysaa iyadoo hadaf midaysan ku socota inay tawjiihiso ra'yu caamka muslimiinta muslimiinta ee wadamadooda dhammaan waxaa ka furan warbaahintaas oo shisheeyaha uu leeyahay cadowga ah oo muslimiintu ay ku taxan yihiin haddaan marka dulmarna wax yar dhibaatooyinka iclaamku uu xambaarsan yahay waxaan ognahay iclaamku wuxuu la dagaalamayaa kan mucaadiga ahaan ka hadlaynaa yuxaarib alcaqiida alislaamiya wa khaasatan alwalaa walbaraa wuxuu la dagaalamayaa yacni samiim alcaqiida alislaamiya gaar ahaan alwalaa walbaraa wuxuu baahinayaa macluumaad ee laga fahmayo ama ishaaraysa ama kuwa cadba dadka caalamku inay isku mid yihiin walaalo yihiin iskula jiraan hay-ado caalami ah iyo munadamaad dadkuna ay isku mid yihiin ayna siman yihiin wuxuu aada u baahinayaa atashabuhu bilkufaar in laisku ekaysiiyo gaalada xagga labiska xagga hadalka habka xagga dhaqanka iclaamkaas wuxuu ku caanbaxay tamjiidulkufaari in gaalada la buunbuuniyo in loo suureeyo inay yihiin ahlu salaaxin wa islaax dad muslixiinah oo wax hagaajinaya oo bani aadan ah oo adduunkaba u taagan maslaxadda caalamka iclaamkaasu wuxuu baahiyaa oo dhibaatooyinkiisa ka mid ah dadka inuu waaweyneeyo faasiqiinta iyo fasaqada fanaaniinta kuwa heesa mumahiliinta kuwa wax matala kuwa maaragtay muqaniya oo maaragtay kuwa heesaha sameeya ama heesaba dadka marka ahlu fasaadkaa inuu u bixiyo nujuum iyo xidigo maaragta inay yihiin akhyaarunaasna ay yihiin qudwo iyo dayashana mudankooda dhintana muddo laga tacsiyeeyo baroodiiq loo sameeyo waxaa dhibaatooyinkiisa ka mid ah inuu baahiyo fuxshiga iyo xumaanta radaa'isha curyiga iyo qaawanaanta anwaaculfuxshi bijamiici anwaacihaa heesaha iyo maaragtay wax alla wixii ilaahay subxaana watacaala u xaribay iclaamku macaadigahu waa midka burburiya qoysaska kala furfura mujtamacaadkana fasahaadiya iclaamkaas qarbigaahu waa midka cuquusha da-da dhallinyarada ah jiilka saacidkaa midka cuquushiisa dhaqa weeye oo ta ka saaro mabaadi'dii islaamiga ahayd iyo diintii xaniifka ahayd ugu bedela mabaadi' shaytaaniya ilaa laga helo jiil mushawah ah oo diin iyo maaragtay midna aan waxba u ogeyn wasaaishiisa waxaa ka mid iclaamka asaga ah in la isku dhex daro xaq iyo baatilka hal run oo lagu dhex daray kun beenood oo dadkii markaas bidariiqa shaytaaniya ay ugu dagmayaan waxaa ka mid wasaaishiisa atakraaru lilmustalaxaati alkhadaaca in mustalaxaad lagu celceliyo dadku ilaahay la qabsadaan xorriyadda istiqlaal iyo madax bannaani mujtamacu duwali beesha caalamka majlisul amni golaha ammaanka umamul mutaxida alirhaab alirhaab argagixiso argagixiso mustalaxaadka marka eryaalkaas markii lagu celceliyo qulubta ayay ku sugnaanaysaa ilaa marka dambe ay noqoto wax musallam ah oo dadka cuquushooda dega soomaaliya gaar ahaan haddaan u soo laabanno waxay ku jirtaa wadamada muslimiinta oo aad ka dhibaatooyin ka soo gaartay iclaamka qarbiga ah waxaan ognahay muddo aada u fog in ay jireen idaacado ku hadlo af soomaaliga oo idaacad qarbiya ah tusaale ahaan b b c haddaan soo qadanoo kale ama v o a oo kale idaacado inay yihiin laga leeyahay ingiriiskii maraykanka kuna hadlaya af soomaali ayna ka hadlayaan dad luqadeenni ku hadlaya idaacadahaas waxay kasbadeen quluub dad fara badan oo ku khidaacmay oo maanta aaminsanba inay yihiin masdarul qanaacaad oo waxa ay sheegaan in lagu qanco mistaaqyada u yeesheen xaqiiqatan taasna waa musiibo weyn oo dadkii muslimka ahaa marka waxaa dhacday dadkii in maaragtay xisado oo xaddhaaf ah ay uga taxan yihiin idaacadahaas sabaax wa masaan gelin hore iyo gelin dambe iyo hameen iyo subax inay ku taxan yihiin ayay noqotay isha rasmiga ah oo xogta caalamka laga qaato waxaan marka muslimiinta uga digaynaa inay ku khidaacmaan oo iska eelayaan iclaankaas haddaamka ah yacni hadafkiisu u yahay inuu cuquusha muslimiinta mayro afkeennibu ku hadlayaa marka in ilaahay laga cabsado oo ilmaheenna iyo guryaheenna iyo dhallinyaradeenna iyo mutaqafiyiinteenna iyo aqoonyahaninteena uga baqno ilahi subxana watacaala aanu ka foojignaano dabcan waxaa waajib naga saaray inaan maaragtay aan tayeenno oo aan baahino iclaamka islaamiga oo haadifka ah wajazaakum allahu khayr jaza
bandiga kalaada la adeegsada waxaa weeye tadbiiqu alakhlaaq in akhlaaqda iyo caadaadka qarbiga ah lagu faafiyo mujtamacaadka oo idin dhammaantood china hadduu yahay iyo hadduu yahay africa iyo hadduu yahay carabta hadduu yahay in la faafiyo caadaadka iyo dhaqanka iyo taqaaliidda maraykanka iyo reer galbeedka oo dhan dhammaan in la faafiyo oo jaraa'idka la geeyo loona adeegsado caadaadkaas jaraa'idka iyo internetka in loo adeegsado telefisyoonka in loo adeegsado sharikaadka in loo adeegsado shucuubta oo idil kulligeed in lagu fuliyo arrinta ayada ah maanta waxaad arkaysaan internetka dhibaatada uu leeyahay ama mushkiladda uu haayo oo guryaha loo soo gelinayo qof walba oo kaybelkii loo soo gelinayo internetkii baa loo soo geliyey kaybelkii baa loo soo geliyey majalladii baa loo soo geliyey jaraa'idkii baa loo soo geliyey iclaamkii kulli meel walba iskuulkii baa laga dhigayaa geyskii lisbenkii in la baro dadkii oo dhan wax alla wixii mujtamacaadka lagu baabi'inayo o dhan in la hirgeliyo dhammaantooda oo idin yacni tadbiiqaas oo arrimahaas iyadaa la fulinayo waxaa ka mid a maalan caadaadka dulka muslimiinta lagu fuliyey birthdayga maalan ilmaha marka in loo sameeyo maalintii dhalashada in la sameeyo oo caadaad laga dharginayo dadka muslimiinta lagu fuliyo in laga dhigo oo gaar loogu rakiso iminka gaar loogu rakiso oo le muslimiintu ilmaha uma sameeyaan birthday waa in lagu fuliya caadaadkanaga inay maanta ma arkaysaa volunteer ama valentin waxa la yidhaahdo in lagu fuliyo ciidoodii in lagu fuliyo in lagu sameeyo christmaskii in lagu fuliyo in lagu fuliyo xanuuka in lagu fuliyo ciidda yahuudda in lagu fuliyo iyagana hollywoodkii iyo maanta ma arkaysaa cardigoodii in lagu fuliyo iyagana caadaadkii iyo taqaalidii o dhan dhammaantood in guryaha muslimiinta ah ama halloweenkii lagu fuliyo ciiddii wathaniga ahayd dhammaantood guryihii muslimiinta maanta in la geliyo kulligood o dhan saa looga dhargiyo la yidhaahdo waxba yaanay ku dhaafin gurina yowna idinka baxsanin qofna yowna idinka baxsan caalamka waxay ka mid tahay nidaamka globalizationka oo adduunka la rabo dadku si spontaneous ah in loo soo gumaysto la doonayo si toos ah in loo gumaysto oo qof walbaba xataa isagoo gurigiisii jooga in loogu tago oo dhaqankiisii iyo caadadiisii iyo diintiisii lasoo bedelo oo dhammaantood laga soo dhigo mid salka ku soo wadahaya caadaadkii reer galbeedka oo dhan dhammaantood
كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجانبوا كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجانبوا حتى إذا جانبتم دين الحنيفة أجنبوا وأخذتم بمبادئ تخزيكم وتعيب جروكم برقابكم مثل النعاج وغسلوا مثل النعاج وغسلوا فإذا انتهت أخلاقكم قاروكم وتغلبوا haddii aanan la qaadin ol ole ka dhannaha dhaqanka diinta iyo fikirka bulshadaas waxay ka dhigan tahay inuu fashilmayo iskudayga lagu doonayey in dhaqaalaha ummaddaas lagu qabsado si haddaba loo meel mariyo cowlamada fashilkaasna looga hortago waa in la tirtiraa dadnimada ummaddaas diinta iyo fikirkana laga baabi'iyo si hoggaaminteeda ugu fududaato shayddaanka doonaya inuu majaraha u qabto sidaan horeyba u soo tilmaamnay dadka ugu horreeya ee beegsanaysa cowlamada waa dadka ku nool waxaa loogu yeero dunida saddexaad caalamka saddexaadna inta badan dalalka loogu yeero waa caalamka islaamka sidaasi darteed maadaama dadkan ay muslimiin yihiin way adkaanaysaa in si fudud lagula wareego iyadoo aanan la beegsan diinkeeda waana arrinka ay xoogga saarayaan reer galbeedka iyo xulafadooda marka laga hadlayo mas-uuliyadda saaran ummadda islaamka waa mas-uuliyad weyn oo uu allaah caddeeyey wuxuuna allaah ummaddan u soo saaray inay xaqiijiso ahdaaf jaango'an iyo ujeeddooyin cadcad ahdaaftaasna waxaa ka mid ah in ummaddan ay noqoto ummadaha midda ugu khayrka badan iyadoo khayriyaddaas ku gaaraysa faridda macruufka iyo reebidda munkarka sifadan iyo tilmaamtan oo ah mid uu allaah ku ammaanay ummadda nebi moxamed salallaahu calayhi wasalama ayaa haddiina laga waayo waxay ka dhigan tahay inaanan jirin wax badan oo aan uga duwannahay ummadihii hore ee uu allaah ka beddel qaatay qur'aankana uu qisaskooda wariyey sida ummadihii reer banu israa'iil waa kan sheekh cabdililaah oo tilmaamaya ahmiyadda ummaddan ay uga dhigan tahay inay noqoto ummad faraysa macruufka xumahana reebto بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر waa aslu diin waa wuxuu islaamku ku taagnaa waa waxa islaamku kaga duwan yahay umadaha kale ee ilaahay ku ammaanay yaquulu tacaala fi kitaabihi alcaziiz kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani lmunkari watu'minuuna billaah khayru ummatin ummadtii ugu khayr badan baad tihiin oo loo soo saaray adduunka kan dadka loo soo saaro maxay ku heleen khayriyadda maxay ku hesho ummaddu macruufka isfaraan munkarkana way iska reebaan ilahna waa rumeen waa dad mu'miniina wey marka afdalu ummatin bay noqdeen oo laga- dhulka laga helay noqdeen afdalu ummatin wujidat cala alard waa muslimiinta maxaa loo soo saaray waxaa loo saaray lihidaayati annaas wa nafcihim dadkan inay anfacaan oo naar ka badbaadiyaan oo diinta baraan oo khayrka faraan oo sharka ka reebaan doorka hadday ciyaaran waa khayru ummatin wey ويقول تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر muuminiinta iyo muminaadka gabdhaha muminaadka iyo ragga muminiintu waxa weeye qaarba qaarka kale ayuu yuu yahay weli u yahay maxay isku kaashanayaan oo mideeya ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani lmunkar wayaquulu tacaala lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daa'uuda waciisa bni maryam dalika bimaa casuu wa kaanuu yactaduun kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuhu labisa maa kaanuu yafcaluun nimankii reer bani israa'iil ee qoomkii naga horreeyay halkitaabka ahaa ilaahay naxariistuu ka fogeeyey wuu lacnaday calaa lisaani daawuud nabiyullaahi daawuud iyo iyo ciise bni maryam lisaankooda lagu lacnaaday labaduba way nacladeen sababtuna cisaanka ay la yimaadeen iyo xadgudubka ay la yimaadeen weeye sababtoo nacladda u mutaysna waxa weeye kaanuu laa yatanaahuna can munkarin facaluuhu munkarka iskamay reebi jirin labi'sa maa kaanuu yafcaluun waxaa xumaan badan oo aad u xun waxay samayn jireen munkarka iska reebin ayaa aad u xumaan badan wayaquulu nabiyu sal alla ly salam kuntum khayra annaasi linnaas muslimiinta isagoo la hadlaya kuntum khayra annaasi linnaas dadka dadka ugu khayrka badan baa tihin dadka waxaa tihin khayra annaas oo dadka khayrkaad u wadaan waxaa tahay dadka dadka ugu samafalka badan ee ugu khayr khayrkooda oo gaadha ayaa tihin wayaquulu sala allahu caleyhi wasalam waaladii nafsii biyadih lata'murunna bilmacruufi walatanhawunna cani lmunkar ow layuushikana allaahu an yabcatha calaykum cadaaban min cindihi nabigu sal slam wuxuu leeyahay waad faraysaan oo waxaad faraysaan macruufka amar munkarkan waad iska reebaysaan oo waad iska reebaysaan haddaydan saa samayn ilaahay wuxuu soo dedejinayaa inuu cadaab dushiina ku soo dejiyo oo xaggiisa ka yimi cadaab xaggiisa ka yimi markuu cadaabkaas idinku soo degana ilaahay baad baryaysaan latadcuunahu ilaah baad baryaysaan oo baryaysaan walaa yustajaabu lakum ducadiina lama lama aqbalayo ila munkarkii baa iska reebi weydeen wayaquulu sala allahu aleyhi wasalam lata'murunna bilmacruufi walatanhawunna cani lmunkar ow layusallidanna allaahu calaykum shiraarakum macruufkaad faraysaan oo faraysaan munkarkaad iska reebaysaan iska reebaysaan haddii kale aan taa samayn ilahay wuxuu idinku sallidaya oo madax idinka dhigaya kuwa idinku sharka badan kuwa idinku sharka badan madax idin noqonay maanta waxaa adduunka dhacayn waa arkaysan ashraaru naasa maanta ayaa qiyaadada haya dadka caalam muslimiinta u haya duqaadda maanta joogta waa waa ashraartii ummadda ayaa maanta lainogu saliday waxaasna waa munkar- munkarka la iska reebi waaye fayadcuu khiyaarukum markay taas u dhacdo oo xukaamtaas daalimiinta idin qabsato dadkii khiyaarta ficficina ilaah bay baryayaan falaa yustajaabu lahum markaa baryada laga aqbali maayo lianna munkarkii way reebin
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اعظم اعمال البر قال الله تبارك وتعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون فاخبر الله سبحانه وتعالى على ان من اهل الفلاح الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر ومن خيرية هذه الأمة أن جعلها الله سبحانه وتعالى آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فمن خيرية هذه الأمة قيامها بهذه العبادة العظيمة التي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نستطيع أن نقول أنه حالة استنفار عامة للأمة إعلام من النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا كما جاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إعلان عام لجميع المسلمين من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فهذا إعلان استنفار العام لل- للمؤمنين جميعا حاربوا المنكرات حاربوا المنكرات بيدك بلسانك بقلبك mas-uuliyaadka iyo howlaha loo igmaday ummaddan waxaa sidoo kale ka mid ah inay dadyowga adduunka gaarsiiso risaalada xaqa ah ee towxiidka iyo iimaanka waana tan keentay in risaalada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama noqoto risaalo caam ah nebigana uu noqdo rasuulkii ugu dembeeyey oo uu allaah soo saaro annagoo dhammi oo muslimiin ahna noqonno duca dadka ugu yeerta risaaladaas allah subxaanahu wa tacaala isagoo tilmaamaya risaalada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo waxay tahay wuxuu tilmaamay in dadka ay ka saarayso mugdiyada gaalnimada una saarayso iftiinka islaamka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد alif laam ra alla wuxuu uga jeedo xurufta noocaas kitaabun kitaab waaye kanu kitaabkaasoo alla saasoo weri keenay kitaab waaye kitaabkaasoo anzalna aan soo dejinahu kitaab ilayka adaan kuu soo dejinay maxamed haddaa tahay ujeedadu maxay tahay aan kugu soo dejinay shaqadaad ku qabaysa maxay tahay litukhrija adugu annaasa dadka min adulumaati gudcurada inaad ka bixiso ayaan kuugu soo dejinay ila nuuri nuurkiina aad u bixiso biidni rabbihim dadka rabbigoodii idankiisana aad ugu bixiso wixii qorshihii iyo arrinkii alla wata aan ahayn waa dulumaad waa ahwaa'u lbashar waa waxyu shaydaan waa wasaawasu shaydaan dadka arrintaas ayaa dhib ku haysa inaad ka bixiso oo noloshoodii adduunkay meelay u socotay meelay ka socotay aysan helin maxaa yeele arrinkii alla ma haystaan qorshihii alla ma haystaan markaasaa gudcuradaasaa yani cadowgii ama caduwul bashariya ou ku eh, mugdigaas iyo mugdiyadaas ayuu ku dhex eh, eh, ra- layha ila nuuri aad u bixiso ah qorshihi alle taladii alle yani rusushi alle uu soo dhiyaa biidni rabbihim dadka rabbigooda ogolaanshihiisane aad ku soo bixisid ilaa siraadi alcasiizi allihii raaya wadadiisa aad u bixisid ilaa nuuri aad ka bedelaysa ilaa siraadi alcasiizi nuurkaas muxuu yahay waa allah wadadiisa اهدنا الصراط المستقيم هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل على سؤال حميد إلى أمانه haddii ay ummaddan ka soo dhalaasho mas-uuliyaddaas dusha laga saaray wuxuu allah subxaanahu wa tacaala ummaddan u ballanqaaday tamkiin iyo istiklaaf loo dhiibayo hoggaaminta adduunka iyo ummadaha ku nool allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم ۖ وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون alla markuu ka soo waramay ee, arrimahaas wuxuu leeyahay dad badan ayaa waxaa la rabaa bulshada muslimka marka aayadahaas lagu hirgeliyo heerkaas la wado oo bulshadu nuurto ay sidaa u iftiinto ay noqoto bulsho nadiif ah ee allah subxaanahu wa tacaala arrinkiisii si dhaba u garatay si dhaba u fulisay waxay noqonaysaa inay marka ayagu waxyaalaha nolosha ka muuqdo yani rafaadyada dhibooyinka ayagu ay ka baxaan nimanka munaafiqiinta oo ayaga diintan lagu kari la-yaha oo isdhahaya gaalada ayaa e, barnaamijka e, wanaagsan oo xaggooda uu jiraahe meesha ayaa laydinku lugayn isdhahayane waxaasoo dhan oo dowladnimo iyo aan gaalada ka rabna dhahayo dowladnimo halkaani ka soo socotaa mar haddii alla subxaanahu wa tacaala aad qaadataan arrinkiis oo sidaad hadda u qaadataan aad u wadaan wacada allaahu alla waxuu ballan qaaday aladiina kuwii aamanuu rumeynoo minkum idinka mida wa camilu saalixaati shaqooyinkii wanaagsan shaqeeyen wuxuu u ballan qaaday laa yastakhlifannahum inuu ayaga howlwadeenna ka dhigaayo oo u harsiinaayo kuwa ahlu iimaanka fil ardi dhulka dhexeysa u harsiinayo kuwa ahlu kufrigaane ou alla subxaanahu wa tacaala baabi'inayo allah wuxuu ballan qaaday kow laa yastakhlifannahum ahlu iimaanka inuu allah dhulka u horihayo howlwadeenna ka dhigaayo fil ardi dhulka dhexdiisa u horinayo kama istakhlafa aladiina kama istakhlafa alle aladiina kuwiisoo howlwadeenna uga dhigay inay ayagu arrinka alla fuliyaan min qablihim kuwii ayaga ka horeeyey kama istakhlafa sidii alle ou maaragtay oo dhulka ugu harsiiyey aladiina kuwii min qablihim kuwan ka horreeyey oo mu'miniintan waxaa ka horreeya ummad yani maaragtay ummadda nabi moxamed alayhi salatu slam ka horreeyaa wa bani israa'iil ayaa lagu fasiraa yani ilmaha yacquubi taasi marka waa ballanqaad iyo kuwii kaleo kasii horreeyaba ilan mar walba waadan nabi nuux ka soo bilow calayhi salaam qolada mukadibiinta markii alla halaago dhulkay u hersii jiray dhulka waxau u reebi jiray alla subxaanahu wa tacaala dadka wanaagsan walaa yumakinanna alla waa makaniha oo waa makaniha oo ballanqaadka labaad lahum ahlu iimaankaas diinahum diinkoodu u makaniha diinkoodu u makaniha alladii diinkaasoo irtadaa alle lahum ayaga uga raadli haado ahlu iimaanka uga raadli waa diinta islaam raditu lakum alislaama diinan waa tayhid si quman inay ugu socdaana u suurtagal noqonaysa walaa yubadilanna waa ballanqaadka saddexaad walaa yubadilanna alla waa u bedela waa u bedela hum ahla iimaankaas aladiina aamanuu camilu saalixaati waaye min bacdi khawfihim cabsidooda dabadeed ayuu amnan aamin u bedela aamin haasho oo ammaanay helaan way cabsan jireen muslimiintu markay madiino tageen ilaa maaragtay muddo way cabsanayeeno nin habeen jiifo kara asoon hubkiisa wadan ma jirin marka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ridwaanullahi calayhim dhibkaasay qabeen alla marka saddexdaas u ballanqaaday arrintan waa adduunyada aakhirane aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmi amniga aakhirana waa kaa midka adduunkana waa ka markaasuu alla wuxuu ku ammaanay ballanqaadkan alla u fidiyey inay mudaysteen maxay ku timid iimaan iyo camal saalix uu marka hore soo sheegay haddane wuxuu ku soo ururina yacbuduunanii way caabudayeen kuwaas ahlu iimaanka laa yushrikuuna bi anigana shayan waxba ila wadaajimaan amba ayagoon shay ila wadaajinin waxna ila wadaajihin naabi mursala walaa malaq muqaraba midna aan ila wadaajinin marka xilligaas way dhacday xilliga khulafaa uraashidiin radia allahu canhum ayaa dowlad ballaaran oo morocco iyo hindi iyo dhulkaasoo kale ishaysata ayay haddaba dhalatay oo muslimiintu ay halkaa xukumeen ayagoo haddee cadliga iyo ammaanka iyo waxyaalaha taariikhda dadka qora waxay leeyihin taasoo kale sooma marin noocaasoo kale sooma marin sa u ballaaran oo saa cadligeeda iyo wadata iyo cadaaladeeda amnigeeda iyo yacni heerkaasoo kale أو ترشدوا يا ألف مليون تعد خسئتم إن تغلبوا كوثاء سيل أنتم إن تقهروا أو ترشدوا يا مسلمون استعبروا مما يذاع ويكتب تخطيطهم أن يحتووا خيراتنا ويغسلوا
xalqadii saddexaad ee barnaamijkeenna oo aan ku fallaanqaynaynay meelaha ay culammadu ka beegsanayso muslimiinta iyo mas-uuliyadda arrintaas kaga aadan ummadda iyo waajibkeeda ku aadan faridda wanaagga iyo reebidda xumaha intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa waxaana inoo ballana xalqada xigta oo aan halkan ka sii ambaqaadi doonno kuna bidhaamin doonno arrimo kale waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala oo inoo suurageliyey diyaarinta iyo soo gudbinta barnaamijkan kadibna waxaan u mahadcelinaynaa martidii iyo asxaabtii ka qayb qaadatay anigoo mucaad ah ayaa idinla socodsiinayey sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu فقفوا دفاعا عن بلادكم ولا تتهيئوا وتهيئوا للنازلات تؤزكم وتصوبوا لا تجنحوا لا تجنحوا عن دينكم فهو الصراط المرحب الأرحم والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا